أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa duhurnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha jamaadul awal sanadka ka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana kuwooda ugu waaweyn murtad maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku eedeeyey xasan garguurta iyo kooxdiisa in ay dalka soo geliyeen maandoorayaal kala duwan oo halisa mucaaradka dabadhilifyada murtadiinta ayaa mar kale ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya in ay wado boobka dhulalka iyo barakicinta shacabka muqdisho madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa wejigabax kala kulmay arday soomaaliyeed oo uu kula hadlayay fagaaro ku yaala magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo gabagabaysay xamladda cawi ah oo ka qabsoontay degmada hufurow ee wilaayadaas maamulka islaamiga ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah usoo gabagabaysay xirfadleyda ku dhaqan degmadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran murtad maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku eedeeyey xasan garguurta iyo kooxdiisa in ay dalka soo geliyeen maandoorayaal kala duwan oo halis ah faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si weyn uga deeriyey xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaana uu eedeyn culus u jeediyey kooxda villa soomaaliya waxa uu sheegay murtadkani in dhaqaalihii dalku uu si weyn u baaba-ay dadkuna ay haatan ku jiraan xaalado isbarkan islamarkaana heerka macaluusha ee dalka ka jirtaa ay marayso halkii ugu saraysay badi dadka ku dhaqan caasimada muqdisho ayuu tilmaamay in aanay dabooli karin nolol maalmeedkooda isagoo sheegay in qaarkood ay maalintii wax cunaan hal mar oo keliya qaar kalena uu ka dhawaajiyey in si maalindhaaf ah ay wax u quutaan madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya intii uu ku guda jiray hadaljeedintiisa waxaa kaloo uu shaaciyey in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda murtad garguurte ay si toosa dalka usoo geliyeen maanduuriyaal kala duwan oo tirabeel ah runtii waxaa aan darsay oo aan ogaaday dalka inuu ku jiro xaalad aad iyo aad u cakiran dadku waxay ka hadlaayaanna wax aad u fara badan wey oo laga yaabo qaarkiin ama intiina badan inaadan maqal ee dhibaatada ka jirta dalka maciishadda oo kale macnaha dadka soomaalida ah inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan hadday nasiib leeyihiin ama maalindhaaf macnaha waxaa uu leeyahay mararka qaarkood cagabarar weliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye uu aad u darnaa uu dalka ka dhacaayay in hadda ay ka daran tahay barakicinta iyada naftigeeda waa la kulmay gudiyadii dadkii matalayay magaalada laga barakiciyey runtii waxay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag waxayna ahaayeen dad magaalada degan oo rasmi ah oo nolol ku haysta oo shaqaysta oo noloshooda stable ay ahayd soddonkii sano lasoo dhaafay ama ka badanba laakiin hadda meelay nolol ka raadiyaan ma haystaan waxaase ugu daran oo kale idinka waxaa laga idin maqal xaaladaha dhalinyarada ka jira badan inuu dalka soo galo oo dad mas-uuliyiina ay ku jiraan oo la keeno oo si sharciga loo keeno noocyo kala duwan oo daraagga ah marka haddii dadkeennu ay haystaan xaalado dhaqaale xumo iyo baahi iyo gaajo ee haddii loogu daro daraag haddii dowladda hawsheeda waa gabtay marka sideedaba hadalkan ka soo yeeray farmaajo ayaa imaanaya xilli dadka iyo dalkaba ay xaalufin ba-an ku hayso kooxda u caynsan saliibiyiinta ee majaraha uu u hayo murtad gurguurte kuwaasoo muddooyinkan dambe sii laba jibaaray boobka iyo barakicinta shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid cali mucaaradka dabadhilafyada murtadiinta ayaa mar kale ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya in ay wado boobka dhulalka iyo barakicinta shacabka muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsame abushayba bayaan ka soo baxay golaha mucaaradka ridada ee isugu yeera samata bixinta ayaa ka hadlay faladhul boob ah iyo barakicin oo kooxda ridada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay ee ka dhacay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho sidoo kale mucaaradka ayaa ka hadlay dil maleeshaadka ridada u geysteen wiil dhallinyaraha kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi raage madasha mucaaradka ayaa sheegtay in weli kooxda ridada ee xasan gurguurta ay wadaan dhulboobka barakicinta shacabka kuwaasoo ugu dambeeyey qoysas ay ka barakiciyeen xaafado ka tirsan degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho mucaaradka ayaa ku eedeeyey maleeshaadka ridada inay awood ciidan u adeegsadaan dad shacab ah kuwaasi oo xoogga looga kiciyey dhulkii ay degnaayeen bayaan ka soo baxay mucaaradka ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey xarig ay maleeshaadka ridada u geysteen dad ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasi oo ka soo horjeestay dhulboobka xasan gurgurta uu ka wado magaaladaasi shukran abu shayba madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa wejigabax kala kulmay arday soomaaliyeed oo uu kula hadlayay fagaaro ku yaala magaalada muqdisho marwan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya madaxa kooxda ridada soomaaliya murse xasan gurguurta oo caan ku ah boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa shalay wedigabax kala kulmay arday soomaaliyeed oo uu doonayay inuu kula hadlo garoonka ciyaaraha magaalada muqdisho ardaydan oo kumanaan ah ayaa qaab qasab ah loo geeyey garoonka ciyaaraha ee magaalada muqdisho halkaas oo madaxa kooxda ridada ka jeediyey khudbad ay ku sheegeen munaasabadda macalinka soomaaliyeed ardayda oo muddo saacadaha ku sugnaa garoonka ayaa markii ay ka war heleen inuu goobta imaan doono murtad gurgurte waxay sameeyeen isku soo bax ballaaran oo cabasho ah oo ka dhanaa madaxa kooxda riddada kaasi oo burburiyo guryahooda barakiciyiina qoysaskooda mudaaharaadka ardayda ayaa ahaa mid weyn waxayna mar qoraa gudaha u galeen garoonka oo waxay ka soo gudbeen qaybta sare ee la fadhiisiyey waxayna jejebiyeen kuraasii tiilay garoonka sida laga dheehan karo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada maleeshiyaadka riddada ayaa si ay u qamciyaan mudaaharaadka ardayda ugana hortagaan kacdoonka ka dhanka ah gurgurte waxay adeegsadeen rasaas nonool taasoo sababtay dhaawac mid ka mid ah ardayda mudaaharaadka ay sameeyeen ardayda wax ka dhigtay iskuullada iyo xarumaha waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka hadlay xubno siyaasiyiin ah oo uu ka mid yahay murte cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagoo bogaadiyey kacdoonka ardayda qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ayuu ku yidhi tani waa farcelin dabiici ah oo ka imaanaysa ardayda waalidkii la barakiciyey iskuulkii la xaraashay kadibna qasab lagu keenay garoonka ciyaaraha saacado ilinka lagu baarayey oo uu qoraxda ku cadibnaa ilaa iyo inta madaxdu ka imaanayso ogna in madaxweynuhu waddooyinka u xihan yihiin ilaa iyo inta uu halkaa ku sugan yahay inay shacabka ka xidhnaanayaan wuxuu sheegay in tani ay tahay fadhin cad oo ku socoto kuwa iska indhatiray dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka caasimadda isagoo uu sheegay in sidoo kale tallaabada ardayda soomaaliyeed ay wedigabax ku tahay madaxa kooxda riddada murtad gurgurte iyo wasiirkiisa waxbarashada oo isagu si qasab ah goobta ku keenay ardayda kacdoon ka sameeyey markii uu yimid xasan gurgurte wuxuu goobta ka jeediyey khudbad isku soo baxa ay sameeyeen ardayda ee ka dhanka ahaa gurgurta ayaana sababay in xasan shiikh uu waayo arday uu sawiro la galo dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa tallaabada ay ku dhaqaaqeen ardayda soomaaliyeed ku sifeeyey mid ka dhalatay dhulboobka xargagoosadka ah ee murtad gurguurta ka sameeyey dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee uu shacabka soomaaliyeed ugu awood sheegtay mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo gabagabaysay xamlad dacawi ah oo ka qabsoontay degmada ufuro ee wilaayadaas walaalkan abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya xamla dacwadeedkan loogu magacdaray baraa ibnu maalik agaasinkeedana uu lahaa maamulka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa ka hirgeshay degmada ufuro oo ka mida degmooyinka wilaayadan boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar sida culimmada ganacsatada nabadoonnada dumarka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ufurow ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamladan baraa ibnu maalik taas oo socotay muddo labaatan maalin oo xiriir ah waxaana dadka loogu akhrinayay labada kitaab ee kale ah jawaamicul akhbaar iyo kitaabka kale ee lagu magacaabo almi'atu annabawiya filcaqiida sheekh fu'aad maxamed qalaf oo akhrinaya labadan kitaab ayaa kelimaad bogaadina u jeediyey bulshada ku dhaqan degmada ufurow iyo sida ay dadka deegaankaas u jecel yihiin barashada cilmiga sharciga waxaan allah uga shukrinaynaa subxaanahu wa tacaala allihii magaalada ufurow nabad nagu keenay ka gadaalna alleh subxaanahu wa tacaalana waafajiyey labadii risaalo kitaabka la yidhaahdo jawaamic alakhbaar lisheekh alcallaama cabdiraxmaan ibni naasir asicdi raximahu allahu tacaala iyo kitaabkii caqiidadaha ee la odhanayay almi'atu annabawiya fi alaxaadiid alcaqiida alle subxaana wa tacaala labadiiba nabad noogu dhammeeyey alle markaan u shukriya ka gadaale waxaan u shukrinayaa dadka muslimiinta ee magaalada ufurow degan sida qiimiga badan ay ii soo dhoweeyeen qalbigooda iyo qaalibkooda ay ii fureen xuduurka iyo siday uga soo qayb galeen duruustii aan meesha ku akhrinaynay taa alle baan uga shukrinaynaa uma daalika dadka degaanka degan walaalayaal waxaan annagu dacwadan aan wadno oo aan ummadda ugu yeerayno laba ayaa asal u ah wa hiya dacwatu tawxiidi waljihaadi fii sabiili illaah nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ka hadlay munaasabadii lagu soo gebagabeynayey xamladii baraa ibnu maalik ee ka hirgashay degmada ufurow ayaa dhankiisa aad u soo dhoweeyey xamladan iyo dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu ku bixinayo sidii dadka muslimiinta loo bari lahaa cilmiga sharciga bacda shukri wataqdiir ee kelima may sheegay insha allahu tacaala qaabkunaton ku faa'iidaysanin kitaabaduma ku faa'iidaysan may faa'iidaysanayn laba boqol toban iyo saddexa biir iyo may faa'iidaysanayn toban iyo afar maalamood lanku baaba'di shabi usan lahay ku beerdaraautiy abiyana tomar arigood waqti oo bayn alaadaani wal iqaamati ah oo mimahadukaa furna ariga fadna laakiin meel fadhiyoona bilaashile fadhiye fadi oo dukaame lahiri fadi iyo macnaa ashar biligee la cibaadeen sooti ku beerdaraautiy mar arigood ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si gaara uga hadlay munaasabadii lagu soo gebagabeeyey xamladan isagoo kelimaad dardaarana u jeediyey bulshada ku dhaqan degmada ufurow markanka horraytama ing mahadnagaane allah tabaaraka wa tacaala nasii nicmooyinka faraha badan leh unahan koobo korna adduun iyo aakhira intaba aniska jaraan ilaahay aan kama hadiyaan tabaaraka wa tacaala bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala ma ing mahadnageeya xamladan qiimaha badan xamlatu baraa ibnu maalik lankamaga dari oo fulinteedii degmadan u furow sheekha unahansaarni sheekh fu'aad maxamed xafidahu llaahu tacaalaa si qiimaha badan isu daraasadaasay inqaadadii imbiyi xamlada lafdhabarna ankahaayi labaatan maalamoodna ankakaribaaday inkaka dul sabari intee duruustasay umataasay mayla raayusan gudbiyo waana ku qaadata maylana sheekha jazaahu allaahu khayran wa khayra aljaza xamladan baraa ibnu maalik ayaa qayb ka noqonaysaa xamalaad dacwi ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn looga dareemayo degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay taasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanada wilaayada baay shukran abu ayman maamulka islaamiga ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdii inay ah usoo gabagabaysay xirfadleyda ku dhaqan degmadaas sida warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cusmaan dhuubow dowrada oo ahayd mid uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib socotayna muddo isbuuc ah ayaa waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay dadka xirfadlayaasha ah sida garaashleyda iyo xoogsatada bajaajlayaasha muddada ay socotay dowrada oo ahayd toban maalin ayay ku qaateen casharro kor loogu qaadayay heerkooda aqooneed gabagabada dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo salaadiin qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowrada ayaa ka warramaya waxyaabihii ay ku barteen dowrada muddadii ay socotay anigoo ah bajaajleyda degmada jilib ka shaqaysato oo xirfadda bajaajka ku shaqaysto insha allahu tacaala caawa waxaa inoo soo gabagabowday dooro oo shan bere inoo socotay marka insha allahu tacaala ilaahay baan ka rajaynaynaa wixii kheyr iyo waxyaabihii noola sheegay kubi qaatay ilaahay inuu naga dhiga marka dhammaanteena insha allahu tacaala waxaan isdardaarmaynaa xabsida ilaahay waa maqlaysaan meelaha oo gaalada ama ridada ay joogaan maalin kasta in lagu laaynayo bajaajleyda waxbaa la dilay saanaa la yeelay waa la dhacay inta way bajaajka laga qaadanayo annagana si abni ah oo xurmad ay ku dheehan tahay oo fiicni ayaan ku shaqaysanaa maalin kasta marka waa dareemaysaan waxyaabaha ka jira meelahaas annagana amniga aan haysano iyo istiqraarka marka insha allahu tacaala kuwii dowladii iyo waxyaabihii iqtixaamkii iyo sheekh iyo culummada dadka ay inoo sheegeen dhammaanba iyo nuqabadii islaadiinta ay inoo sheegeen kuwii qaati ilaahay hanaga dhigo walaayadii dowladii noo soo qabteen allah haka ajirsiyo dowladaa noo soo qabtay dowladii aawa noo xirantay anigu waxaan nahay raggii oo geerishleeda degmada jilib murqumaal ayaan nahay gaadiidkiiaan samaynaa bajaajkiiaan samaynaa dowladii aawan oo soo xirantay si abni ahaan ayada dhib u jirin dhibaato jirin xabad laisku tuuraynin dhibaato lanoo marinaynin nabadii abniya haysanaa geerishkeena waa si nabadan ugu shaqaysanaa waan ka hamaalanaa haddaan nahay dadkii makaanikiinta oo gaadidku sameeyo ammaanidiina noo keenay si wanaagsan inaan u qabsano inaan dowlada mar welbana noo soo celceliyo aadan codsan lahayn
caaw aada u faraxsanahay maadaama ay noo soo dhammaatay dowladii noo socotay anagoo ah bijaajile iyo tiim ingirisley dowladu meesha casharadaaan kusoo qaadanay waxaa ka mid ah asaasiyaadka diinka ka maratib diin maratib diin halaatha waya alislaam waliimaan walixsaan su-aasha afraad ma huwa alislaam alislaam walistislaam bitawxiid walinqiyaad lahu bidaacati walbaraatu min ashirki waahlih arkaan alislaam khamsa waya shahaadatu an laa ilaaha ila allah waana muxamadun rasuulu allah iqaamu asalaa waitaai zakaa soomu ramadaan waxaji lbeyt su-aasha lixaad ma huwa aliimaan الإيمان هو العقيدة بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سؤال الشديدات ما هو الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شغالات مع معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله ithnaan wahuma annafy walisbaat intaas iyo inka badan aan ku qaadanay dowladda sheekh maxamed balli ayaa la dardaarmay dadkii loo qabtay dowladda gayrashley iyo bajaajley waa dadka macnaha ugu shaqada badan shaqooyinka la qabanayo weeyaan awalan ilaahay subxaanah wa tacaala inaan ka inaan ka cabsano walaalayaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaad ka cabsataan maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala laydiin celin doono war ka cabsada waxaa lagaa doonaya ammaanadii dad baad qaadaysaa tartiib uga deji baabuurka mujtamaca inaad ilaalisid salaada jamaacada inaad ilaalisid markaad soo gelaysaan adkaartiinna akhrisa ilaahay uga cabsada waa shaqo qiimo leh oo wanaagsan oo muslimiinta wax badan u haysa laakiin ku dara xalaal miiradkeeda suldaan shuceeb ayaa isagana ka hadlay munaasabadii lagu soo xirayey dowladda insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa casharadii iyo duruustii iyo wanaaggii iyo khayrkii iyo alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar inta dhegtiina ku dhacday oo weelaysaan in ilahay subxana wataala idinku anfaco ilahay idinka dhigo kuwii sii gudbiya oo khayrkoodana u gudbiya insha allahu tacaala ragga waa isku jir qayb waa bajaajley qaybna waa geerishley ilahay raxmaanka ku mahadsan walaalayaal hadda waxa laiskugu yeeray waa ammaano maamulkeena waagii bariba ilbaab dayacnaa ayuu sadinaya o xiraya soo maahan si loogu dayacmin ciyaar maahan waxa la idiin soo xareeyey oo wanaag iyo khayrka laidinkugu shibay waxa la idiin sheegaya waa diinteeni wa qof marti ka e ma lahana ogaada qof laga leeyahayna ma lahana ogaada insha allahu tacaala walaalayaal ammaanadaas si guud hortaan u wada qaadana insha allahu tacaala ugu dambeyntiina guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan socdaalkan ay guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tageen deegaanka ceel garas oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglow ayaa qayb ka ah xamladii loogu magacdaray shaxdulhimam liahlilqimam taas oo guddigan ay ku mareeyeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxay guddigan markii ay gaareen deegaankaasi kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka nabadoonnada waalidiinta ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada iyadoona wadatashiyadaasi ay daarnaayeen sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada iyo sidii ubadka loogu horseedi lahaa barashada cilmiga sharciga iyo midka maadiga sidoo kale intii guddigan ay ku sugnaayeen deegaankaasi waxay booqdeen dhammaan mu'asasaadka iyo iskuulaadka ka furan deegaanka ee hoostaga maktabka waxayna dowro u qabteen macallimiinta iyo ardayda goobaha waxbarasho ee deegaankaasi waxay guddigan tartan dhiirigelinna hoosare loogu qaadayo aqoontooda waxbarasho u qabteen ardayda dhigata madarasada cumar bin khadaab ee ka furan deegaanka waa kan qayb ka mida tartankaasi su-aashan waxaa iskale majmuucada cabdilaahi bin cabbaas wiilasha wax ka barta dugsiga hoose cumar bin khadaab maa hiya almaada رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي آدم عدو محمد في مدرسة عمر الخطاب الأساسية في مدينة الجرس الجبال الأشياء التي نراها ونحس بها تسمى المواد su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
waxaa iska leh su-aashan majmuucada caaisha binta abibakar waxay leedahay maa huwa aljildu
رحلات للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي هادي محمد الجواب الجلد هو عذر اللمس والعظام الخارجي للجسم
su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binta abibakar radi allahu tacaala canhuma waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo allahu akbar allahu akbar mid ka mid a guddiga oo gabagabada tartanka ka hadlay ayaa ku dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday majmuucada alif waxaa la weydiiyey toddoba su'aalood toddobadoodii su'aalo si toosay uga jawaabeen waa majmu- majmuucada cabdillaahi ibnu cabbaas waxay keensadeen afar iyo toban darajo majmuucada baa oo caaisha binti abibakar ah waxaa la weydiiyey ayaguna toddoba su'aal toddobadii su'aal lix ayay toos uga jawaabeen oo waxay keensadeen laba iyo toban darajo saahila ajligeeda laba darajo ayay wiilasha guusha ku raacday haddaba haddii ay wiilasha guusha raacday maxaa abaalmarin ah oo guddigan ay ugu talagaleen wiilasha iyo gabdhaha qudhooda oo la yimid dadaal dheeraad ah si guud abaalmarinta ayaan sheegayna loogu talagalay ciddii guulaysatay ee gabdhahana way dadaaleen insha allah ee abaalmarintii dhex taala si guud in la sii waxay ahayd lacag malyan shilin soomaaliya cidda guusha raacdo laakiin maadaama gabdhahan ay soo dhowaadeen waa loo kala qaybinaa lix boqol waxaa iskale majmuucada ee cabdulaahi bin cabbaas gabdhahana way dadaaleen afar boqol oo shilin soomaaliya jaa'isada gaarkana waa gooni insha allah sidaas ayaan dhehnaa si gooni waxaan insha allah abaalmarin uga dhiganaa xadiidkii nebiga cilmiga aad taqaanaan ha idin bogaadiyo nebigu wuxuu dheh liyaani kalcilmu abaalmundir abaalmundiru su'aal weydiiyey markaasuu ka jawaabay markaasuu dheh liyaani kalcilmu abaalmundir cilmiga ha ku bogaadiyo cilmigaas ay yaqaanaan ha bogaadiyo ardaydana insha allah aqoontii ay soo bandhigeen waan ku faraxsannahay si kastaba guddigan ayaa lagu wadaa inay cagta soo mariyaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka shukran abu xasaan warbixintaas uu inoo soo jeedinayay walaalkeen abu xasaan ayaa dhegaystayaal warkeenii duhurnimo ee maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe war ka lamid ah intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير